waxaa la sameeyey ciidan boliiska deegaanku leeyahay goobtan hadda aanu halkan ku sugannahay qaybta boliiska gobolka lagu aasaasay ismada dhaqanka iyo uqaashii deegaanka iyo waxgaradkii iyo dadkii aqoon-yahaanka ahaa ruaantii ciidankaasi markii la aas-aasay ee deegaanku leeyahay dadku waxay dareemeen ciidan ayagu ay leeyihiin inay u shaqaynayaan balhabka shaqada iyo sida gudaha magaalada laasacnadooda uga shaqaysaan dhanka ammaanka waxaan u ilaalinaa oo kale dadkii ka barakacay ee dagaaladan ka barakacay inaanu xiriir la sameyno xaafadaha inta badana waa la joogaa ciidanku buliiskuna wuxuu ku sameeyaa jeekin ab wax la yidhaahdo waxaa jira laamo kale oo iyagana kala duwan sida laanta c a d da oo kale ama ciidanka sirdoonka ah oo iyagana qaabilsan inay deegaanka aada ugu taxaluqaan guri walba iyo qof walba dhaqaaqa waxa uu yahay iyo guri walba cidda ku nool ilaaliyaan booliiskuna hantida dadka dadweynaha riboodkana la soo wadaagaan waxaa laakiin aada ugu mahad celinaynaa dadkii ku haray deegaanka dumar lahaa haween lahaa waayeel lahaa waxgarad lahaa inay si dhow ula shaqeeyaan ciidanka booliiskaah waxaa jirta sistamka booliiska oo dhisan sidoo kale waxaa magaalada si weyn uga shaqeysa dowlada hoose bal ka waran golaha deegaanka iyo xidhiirka idinka dhexeeya iyo arrimaha bulshada sidaad uga wada shaqeynaysaan oo kale waxaan aaminsanahay lafdhabarta keliya ee ciidanka booliisku ku taagan yahay inay ahayd degmada ugu horeeya maayarka degmada cabdikariin cali qasoon nin dhalinyaro ah xogayaha degmada iyo gudoomiye ku-xigeenka degmada oan u wada shaqeynaa si dhow marka laydin keeno maxabuuska aad soo qabataan maxaad marisaan xagga sharciyada marka la eego oo saldhigyeeda la keeno maadaama loo ogolyahay qofkaasi in afar iyo labaatan saac ka badan aan lahayn karaynin sistamkaasoo kale sooma isticmaashaa
aada baad umahadsan tahay qofka eedeysanaha ota qofka marka lasoo xira waa eedeysane dembiila maahan xataa gacanku dhugla haduu yahay waa eedeysane eedeysanaha marka la keeno saldhiga saldhiga wuxuu leeyahay baare oobiqore intaasu soo maraa baarahaas wuxuu usoo gudbiyaa laanta c dda qaybta c dda qofka markii loo soo gudbiyo c dda ay baadho waxay horgeysaa maxkamad maxkamadda degmada inooma dhisna culammadii deegaanka baa ilaahay inoogu wakiilay oo inoo jooga maxkamadda deegaanka markay soo xukunto baa waxaanu gelinaa xabsi qofkaas soo xukumana ah oo rumaankiisu diyaarsan yahay wuxuu kusoo dhamaystaa intii lagu soo xukumay falalka khamriguu keeno sidaad sheegtay si weyn baad ula dagaalanteen hoos ma u dhacay dadaalada aada samaynaysaan xog ururin aan ururnay markii deegaankan ciidanka booliiska loo sameynayay shaqo bilaabeen boqol iyo soddon qof baa gadi jiray khamriga waa gade oo dadka gada khamriga waxaa keeni jiray khamriga toddobaatan ka mid ah markay arkeen dadka deegaanka markii ay arkeen qaabkii lala dagaalamayay markay dhalinyarada wacyigelinta booliisku iyo dadku deegaanku bixinayaan waxaa ka tanaasulgaleeyey lixdan iyo shan qof fariinta ugu dambeysa aada bulshada magaalada laascaanood aadoo diraysaa maxay tahay maadaama weli aada dagaaladu ay soconayaan maxay tahay fariinta aada dhanka ammaanka fariinta aan u dirayo koowaad waxay tahay sida hadda ay nala shaqeeyaan dadka deegaanka si labajibaaran